kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo ee raadiyo beerdholo qodobada haddii way baqadro dhegeystayaal warkaana aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a wariyaasha raadiyo beerdholo oo tababar looga furay magaalada beledweyne qaanada lagu talo dharka ee beledweyne oo laga dareemayo mashquul xoogan oo ku saabsan ciidda hay-adda somda oo soo saartay digniino la xiriira robabka guga qoysas xaalad nolol xumo ay ku haysato duleedka afgooy oo codsaday in gurmad lala soo gaaro akhbaaraadka dibaddan waxaa ka mid ah isbitaalka al-shifa ee khaza oo burburay kadib laba toddobaad oo ay israa'il weerartay warkii kooban ayaad dhegeysateen haatan u diyaar garooba isagiyo faahfaahsan wariyaasha raadiyo beerula ayaa tababar looga furay magaalada beledweyne sida warkan uu ku faahfaahinayo bilaal daahirwaani tababarkan oo lagu baran doono sida loo qaado wareysiyada sameynta sheekooyinka xiisaha badan anshaxa warbaahinta ayaa loo furay shaqaalaha idaacadda beerlula ee magaalada beledweyne kaasoo socon doona muddo afar maalmood ah qabashada tababarkan ayaa waxaa loogu gol leeyahay sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadaha saxafiyiinta idaacadda si ay usoo saaraan sheekooyin iyo barnaamijyo xiise geliya dhegeystayaasheenaa agaasimaha raadiyo beerlula cumar yuusuf aadan ayaa ka warramaya nuxurka tababarkan waa mahadsantaha bilaal tababarkan oo lagu baran doono sida loo qaado wareysiyada sameynta sheekooyin xiise badan iyo anshaxa warbaahinta ayaa loo furay shaqaalaha idaacadda beerlula ee magaalada beledweyn kaasoo socon doona muddo afar maalmood ah qabashada tababarkan ayaa looga gol leeyahay sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadda saxafiyiinta idaacadda beerula si ay usoo saaraan sheekooyin iyo barnaamijyo xiise geliya dhageystayaasheena mahan tababarkan tababarkii ugu horeeyay ee loo qabta shaqaalaheena iyadoo ay jireen tababaro kala duwan oo sidaan oo kale loo qabtay waxaanaan xooga saarnaa yani inay shaqaalaheenu ay noqdaan kuwo tayo badan soo saara barnaamijyo iyo warar xiise geliya dadka iyaga ku xiran tababarkan ayaa marka lasoo gabagabeeyo waxaan isleenahay shaqaaleena waxay ka heli doonaan aqoon ku filan oo yacnii isleenahay waa ay ka maqneed waxayna ku dabaqi doonaan markaasi shaqooyinka ay bulshada ay u hayaan qaar ka mid ah saxafiyiinta ka qaybgalaya tababarka ayaa ka waramay doorka uu ka qaadanayo fahamka shaqadooda bismillaah magacii waa sacdiye maxamed maxamuud waxaa ka mid ahay wariyaashii ka faa'iidaystay tababarka oo socdo laba maalin waxyaalaha ka faa'iida waxaa ka mid ah kow sida loo sameeyo warbixinada iyo sida loo sameeyo lidadka iyo sida qalabka idaacadda
waayahay muhiimadoo idin leeyahay tababarkani maxaa ka mid ah
muhiiman badan ayuu noo leeyahay sababtoo ah tababar markaa ka qeyb qaadanaysid aqoontaadii ayaa kor loo qaadayaa marka waxaan rajeyneynaa inaan waxyaalo badan ka faa-iidno oo awalka horeta naga dhimanaa aad baad umaqsan tahay bilaal magacaygu aad majiid aweys tababarkan wax badan aan ka faa-iidinay maalinkii labaad oo noo socdaa waan ku faraxsanahay waxyaabaha aan tababarkan ka faa-iidinay sida loo sameeyo warbixinada tusaale jaangoyta mawduuca warbixinta laga sameynayo fikradda sheekada oo dabcan sheekada halkaa kasoo sameynayso iyo dadka ku dhagaysanaya sheekadaasi sida ay ula falgalayso ama ay u qusayso halkaa sheekada kasoo qaadanaysid ama aad ka sameynaysid oo runtii aan isleeyahay wax badan ayay ka bedeli doontaa shaqadaada maadaama mawduuc muhiima uu yahay tababarkan maanta noo socday muhiimad wanaagsan uu inoo leeyahay shaksiyan sababtoo ah shaqada aan qabtay iyo tababarkan ayaa dabcan isku xiran runtii waxaan rajeynayaa in wax badan oo hadda aan ka faa'iiday iyo wax kale aan kasii faa'iidi doono markuu soo gabagabowno insha allah aan dabcan dib ugu celi doono shaqadeyda maamulka idaacadda beerula ayaa markasta howlwadeennada idaacadda u qabta tababaro kor lagu qaadayo aqoontooda si ay ugu soo dhalaalaan shaqadooda
harqaanada lagu talo dharka ee magaalada beledweyne ayaa laga dareemayaa mashquul xoogan oo ku saabsan u diyaargarowga ciidda sida warkan ay ku faahfaahinayso sacdiye maxamed maxamuud
goobaha lagu tulo dharka ama harqaamanka ee magaalada beledweyne ayaa laga dareemaya mashquul badan iyadoo dhalinyarada ku shaqaysatay xirfada farsamada gacanta ee harqaanka ay fursad u tahay maalmahan maadaama lacago badan ay ka sameeyaan dharka ay tolaan dhalinyaradan waxaa ka mid ah xijaabada dharka faashiyonka iyo baatiga qaar ka mid ah dhalinyarada tosho dharka ayaa raadiyo beelo ugu waramay sida ay ciidan ugu diyaar garoobeen iyo noocyada dharka ay tolaan waxaa la maxamed saaq cali ku magac dheer cilka case maasha allah ciidda aad iskugu diyaarsan ciiddan waa shidantaa maasha allah si fiicana nagu socotaa marka hore antan waxaa cabaayadaha xijaabadaha diracyada faashionka aad unta aad u shidantaa magaalada beledweyne maanta alxamdulilah waa fiican tahay dumarkaa u badan dumarka iyo carruurta aa ugu badan dharka ugu tallo mar faashion unta maasha allah aad u jirta haa waxaa ka mid ah cabaayadaha duruucda hadduu ilaah ku maxaa lahaye xijaabada oo maxaa lahay viida lahay xijaabada lahay bakistaan ka lahay xijaabada lahay maxaa lahay turkiga lahay wallahi dad kastoo jeeb xanuun in kastoo jeeb xanuun ay jirto maasha allah waa dhaqmuuna niyow waa ciidihii hore ciidan ciidihii hore la tala jira laakiin hadda ciidan maxaa lahay xoogaa niyow ummaddii jeeb xanuuna haysto laakiin alxamdulilah qof kasta oo jeeb haysto waa talloo dharka dharka waa fahansin waa fahansin xijaabada lahay xijaabada viida xijaaba waxaa jira turki lahaa oo inshareer wato xijaabo kale waxaa jira oo viilaasna oo bakistaan eh oo gacmo wato iyo maxaa la cabaayadaha aad ugu shidanta ciidan dhownahay idaacadda beerrula waa mahadsantahay sidaa noo sidaa noogu soo booqatay koobeenna shaqada maasha allah si fiican aan isugu diyaarinay wayna fiican tahay dharka wallaahi anaga dharka dumarka waa dumarka iyo ragga ragga inta badan rag si fiican uma tolno biriyoodka ragga kuma jirno laakiin dharkaa tolno dumarka nooc kasta wuu ka kooban yahay ragga dadka waxaa ragga waxaa ka tolnaa dharka lamaanaha dadka familka waxyaabahaas maana laakiin anaga wadada saarana waxaa waaye dumarka wixii faashion dumar nooc kastuu yahay
faashyanada sanadkan aad talaysaan oo haween kusoo baxay maxaa ka mid ah
walaa waa fara badan yihiin haddii laloo waa badan yihiin dhar turkiya u badan yihiin oo dhar liishaa soo liinihii caadiga barta lahaa xijaabadii marka marba dumarka sideedaba marba waxaa soo baxo tiraday ka bateen waxaa soo baxo laakiin samballada ugu badan oo sanadkan la tulaa waxaa waaye dharka gacanta jeexan oo xijaabka iyo saakada gacanta laysaga keenayo dharkaasoo asiqay dhowr noocaasoo tarxadoo taasoo xijaaboo taasoo intiisa noocba oo materiyaalkiisana asoo liishaa iyo asoo liinaa iyo asoo caleenle iyo asoo nooc kastaba laga helayo asoo barle asoo liishaa oo haddana dharka sii kala duwan yahaba maasha allah wallaahi bulshada si fiicanay ciiddan isugu diyaariyeen waxaan u moodaa inay kasii guurayaan inay la qabsadeen magaalooyinka waaweyn iyo magaalooyinka adduunka oo kaleeto hadda dunidii waa horumartay waxaa loo guurayey dharkan materiyaalka dharkan tolmada marka ayagana dharkii orjinaalkahayo imaanay oo ilmaha dugsiga iyo hal one time ka ahay ayagana hadda waa nala fahmeen oo sanadka hore iyo sanadkan farqi weynaa u dhexeeyo sanadkan si fiican ay u tolnaan insha allah waa si fiican inay usii fahmaanaan rajaynaa oo
xilliyada ay ciidda soo dhowda ayaa dhallinyarada badanaa waxa ay fursado shaqo ka helaan goobaha lagu tolo dharka ee magaalada beledweyne
hay-adda somda ayaa soo saartay digniin la xiriirta roobabka guga sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdinajiib aweys isaaq
hay-adda maariinta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodma ayaa maanta soo saartay digniino la xiriira roobabka gu'a kaasi oo la filayo maalmaha soo socda in dalka uu ka curto hay-adda ayaa ugu baaqday shacabka soomaaliyeed inay taxadiraan oo ay feejignaadaan si gaar ah shacabka ku nool gobolladii dhowaan fatahadda ay ku dhufatay iyo goobaha biyomareennada ah qadar sheekh maxamed nuur agaasimaha maaraynta khataraha musiibooyinka ee hay-adda sodma ayaa ka warbixiyey digniintan haddaba xilli roobaadkan gugu sida ay saadaashu inoo sheegayso wuxuu isugu noqonayaa mid ah xilli roobaadyadii ugu qoyanaa badana ina soo mara sidaa darteed roobka xilligan guga labada kun iyo afar iyo labaatanka sida laysku raacay oo saadaashu ay jibaaxayso wuxuu dalkeena intiisa badan ka curanayaa inta u dhaxaysa asbuuca koowaad ee bisha april oo ah midda maanta curatay ee kow ah wuxuuna xoogiisu bilaabanayaa asbuuca saddexaad ilaa kan afaraad isla bishan april roobkaas waxaa sidoo kale sii soconaya inta lagu guda jiro bisha may oo uu sii socon doono roobkaasi inta lagu guda jiro sanadkan bisha may waxay roobabkaasi intooda badan ka di'i doonaan qeybo badan oo dalka gaar ahaan gobolada koonfurta oo u badan doono iyo kuwa waqooyi qaar ka mid ah laga soo bilaabo dhammaadkii xilligii deyrta sanadkii tegey december markii la marahayay sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka waxaa aada u soo daciifahayay xaaladii el nino oo aan wada garanayno sanadkii horeeto siduu qoyaanku ahaa saameynta xooggan yeelatay oo ku yeelatay dad iyo dunyaba sidaa darteed guga sanadkan labada kun afar labaatanku wuxuu tibaaxayaa oo saadaashu ay tibaaxaysaa in el nino xaaladii ahayd oo roobka factor faragelin ku sameeya ah in ay hoos usii dhacaysay boqolkiiba konton in ah xad ahaan taas oo ka dhigan in ay nu filayno in weli khatartii ay sii jirto maadaama boqolkiiba konton uu hoos u dhacay waxaan weli sii filaynaa in khatartii weli ay jirto oo roobabku ay sii badan hayaan khatartaas oo ah fatahaadda iyo daadadka soo rogma sidaa darteed maadaama ay sii jiri doonto khatartu waxaa suuragal ah in ay ka dhacaan meelo badan oo dalka ka mid ah laakiin khatartoodu ay ka hooseyn doonto tii sanadkii dhoweyd deyrta labada kun saddex labaatanka si kastaba roobabka gu-a ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan ayaa la filayaa in gobolada koonfureed iyo kuwa waqooyi ee dalka ay ka curtaan asbuuca koowaad ee bisha abriil
qoysas xaalad nolol xumo ay ku haysato duleedka afgooye ayaa codsaday in gurmad lala soo gaaro sida warkaan ay ku faahfaahinayso sacdiyo maxamed maxamuud
qoysaskan oo ka mid a dadkii dhowaan kasoo barakacay deegaanada dhaca xeebta degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa xaalad nolol xumo ku haysataa deegaanka jasiire ee degmada afgooye qoysaskan ayaa degan guryo ka samaysan kartoomo iyo bacal isku geegeeyey kuwaasi oo aan celi karin dhibicda roobka qabowga iyo kuleylka maalinkii gudoomiyaha degmada afgooye cabdulaahi cismaan hiraaba ayaa ka waramaya xaaladaha qoysaska soo gaaray degmada afgooye
waxaan annaga gudoomiye ahaan iyo maaka maamul ahaan intii karaankeenna ah waan ka geysanaynaa insha allah waxaan rajaynayaa hay-adaha ka shaqeeya oo ku hoolan arrimaha gargaarka waxaan ku amrayaa si deg deg ah in arrintan ay ugu soo jawaabaan xaalada ka jirto dadkan waxay u baahan yihiin wax wax welibay u baahan yihiin hooyay u baahan yihiin caafimaada u baahan yihiin waxbarashay u baahan yihiin xaaladda aas-aasigay u baahan yihiin oo qof bini aadan u baahan yahay insha allah waxaan rajaynayaa inaad si deg deg ah ugu soo jawaabi doontaan baaqayga ku aadan dadkan in wax loo qabto barakacayaashaanna waxay ku kala sugan yihiin deegaanka jaziira iyagoo shan qaab macnaha shan qayb ka kala degay deegaanka iyo waxyihiisa kala duwan waxaan rajaynayaa insha allah inay baaqayga si deg dega ugu soo jawaabtaan qaar ka mid a qoysaska soo barakacay ayaa ka waramaya xaaladooda nololeed tuulada jili waa kasoo kaxnay tuulada dhanaan tuulada gandarsho jasiira dayaanku nahaa wax cuneyna ma haysani ilmahaa dhaxnaanaa diloose badiyo difaana ka kacday waxna ma haysana gaaja meehaana u haase si deg deg eh inaa wax nagu soo gaarsiiyo waa baahanna meehaanaa joognaa si waxayna wax nagu soo gaarsiisiino wax nagu qabatiino wax nagu keentiina arabnaa waay inta ku gaajaysanaa unata ilmahan dhaxnaanaa diloos biina mahaasan oo ilmahan noo cabaayaan nal mahaasan koronta mahaasan meehanan ku rafaadoonaa unag rafaadan haayo ku jirnaa iyo dhiwa ku jirnaa si degdeg aa nagu soo gaara si degdeg dad masaakiinana oo soo kaxeen dhanaananka nimid iyo jilib waxaan haysano maljiif ma haysano biyo ma haysano haraad baan nahay waxaan haysano male gaajaana hayso waxaan codseynaa dadweynaa sidaa waxaa noogu sii karaan dad baahananahay jiifna ma qabno goodalayaal ma haysano barshi ma haysano cunta ma haysano cabeenta waa naga baahantahay anukana gaajaana hayso waxna ma raggaayna ma shaqaysan karo badii waxaa noogu xumaatay waxna ma haysano biyo ma haystaan waxay haysanin maxuu ahaaye hoyga hataa waa ku xun yahay waxayna haysanin maxuu ahaaye gargaarka umulaha gargaar caafimaad oo umulaha amba dhigbax ha ahaado ama umul caadi ha ahaato iskool ilmihii waxbarasho intaas ma haysano intaas in laga caawiyaan rabnaa qoysaska soo gaaray degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa gaaraya ku dhowaad saddex kun oo qoys kuwaasi oo kasoo barkacay deegaanadii ay deganaayeen iyagoo soo raadsaday noloshii ay ku noolaayeen ee mid dhaanto
weli waxaad dhegeysanaysaan warka habeennimo ee raadiyo beerlo dhegeystayaal intaana gudagelin akhbaraadka dibadda kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibeelo kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada ee warka habeenimo waxayna kusoo qaadan doonaa qiimaha la iibiyey jiifafka jiifka turkiga ayaa la iibiya lix boqol iyo konton dolar jiifka saddex shay ayaa la iibiya afar boqol oo dolar jiifka originaalka ayaa la iibiya kun iyo afar boqol oo dolar ugu dambeyntiina cadaskiisa ayaa la iibiya toddoba boqol oo dolar xubintiina waa egintaa
akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal waxaa kamid a militariga israel ayaa sheegay in ay isaga baxeen cisbitaalka al-shifa ee magaalada gaza kadib weeraro laba toddobaad ah qaatay oo ka dhacayay inta badan xarunta caafimaad ee ugu weyneyd halkaasi ciidamada difaaca israel waxa ay sheegeen in ciidamadu ay dileen xireen boqolaal argagixis ah ayna hub iyo sirdoon ka heleen cisbitaalka oo dhan wasaaradda caafimaadka ee gaza oo ay maamusho xamaas waxa ay sheegtay in ay ka tageen tobanaan meydad ah dadka deegaanka waxa ay sheegayaan in deegaanka uu ku dhow markaasi cisbitaalka ay dhulka la simeen israa'iiliyiinta oo weerarayay toddobaadyadii lasoo dhaafay warkii habeennimo ee raadiyo beerlo dhegeystayaal waageynta